saddex qodob oo laba ay yihiin in shirku shirka dambe ka dhici doono shirarka dambe dalka turkiga midna uu yahay ka labaadna uu yahay shirka dambe lagu qaban doono muddo boqol iyo labaatan cisho gudaheed laakiin qodobka ugu muhiimsane shalay ka dhacay shirkaasi wuxuu ahaa in la laisla qaato in lala soo wareego oo united nationska lagala soo wareego maamulkii hawada labada dal oo loo sameeyo guddi isku jira ama wada jira oo maamulkeeduna uu xarun u noqoto caasimada somaliland ee hargeysa wixii kale kasoo gala labada dalna si xaqu ku jira loo loogu qaybiyo ayaa lagu heshiiyey cabdullaahi marka laga hadlayo laba wax ee ugu waaweyn ee caqabadaha ku ahaa wadahadallada u socday somalilan iyo soomaaliya waa arrinta gooniisutaaga somalilan iyo midnimada waxaad aaminsan tihiin in gooniisutaagiinu aanu gorgortan ku jirin dhinaca kale wafdiga dowladdu waxay leeyihiin tanasul kasta diyaar baanu nahay marka laga reebo midnimada soomaaliya marka haddiiba mid weliba uu meeshiisii ku dhegan yahay maxay tahay damaanad qaadka aad bulshada u haysaan in wadahadallo sii socdaa oo hadba la isku soo noqdo sida xarig jiidkii oo kale ay midho dhali karaan kama dambaysta horta dee wax kaloo nagaga maqnimo ma jiraan waxa kale ka talaasunayaan garama maayo hayihiin dalkayga waanu haysanaa waddankayga waanu haysanaa dadkayga waanu haysanaa khayraadkayga waanu haysanaa wixii aanu xaq lahayn oo dhan waa haysanaa wixii soomaaliya markii laisku oran jiray lawadalahaa ay gacanta ku hayaan dee waxaas wax caalami oo laga xisaabtami karo laakiin sooma moodid waxa idinkaga maqan inay yihiin gooniisutaaga laftirkiisa aad baadi goobeysaan in dowladda soomaaliya uu idinkala dhexeeyo oo aqoonsigii somalilanna qeyb ka mida uu ku xiran yahay dowladda soomaaliya sooma aha sidaa dee iyaguna soomaaliyadan ay sheeganayaan noqon maayaan haddaan anagu maqanay marka keligood wax lama maqna marka waxa weeye labadayda waxa noo dana iyaguna iskama sheegan karaan soomaaliya annaguna waxaan doonaynaa inaanu isla qirno dadkaanu walaalaal nahay war wixii na kala gaadhay na kala gaadhay aynu annagu waddankayga waanu haysanaa aan intaa aan sidaa wanaagga ku wado jaar ahaano labada iyadaba dan baa noogu jirta maxaa faa'iidaha ku jira inaad isuna noqnoqotaan oo mar walba ku heshiisaan qodobka meesha kasoo baxaya uu noqdo un in la sii wada hadlo turkiga mar kale la isugu soo noqdo maxaa faa'iida ku jira wallahi waxaa faaida ku jira de horta in waxa waxa in laisla ogaado halkaanu markii hore kala taagnayn waxaanu anagu taagniin bal lalama hadli karo xamar iyo dadka jooga iyo dawladeeda lamama hadli karno ayaanu mar taagnin hadda waxaanu taageerna war waxbaa iskaga kan xidhila aanu wada hadalno marka walaalnimaday ku jirtaa inaanu anagu isa fadhiisano intaanaan cid kale isu tegin waa wax dawwa dadku wax iskaga xidhaynin bal horta ina iyagu iswaajahaan oo idhahaan maxaynu wixeeni ku kala bixi karnaa hadday markaa isfahmi waayaan dee inay cid kale u yeedhaan oo saddexaad oo cidda ugu xigta walaalahooda ama muslim ha aado ama carab ha aado ama wuxudoolaa cidda igu xigta ama international community ciddii kale ay saaxiib leeyihiin ee labadoodaba dhexdhexaadi kale inay isugu yeedhaan marka laga soo tago arrinta goonistaaga somalilan iyo midnimadan dowladda soomaaliya wafdigeedu ay ku dhegan yihiin labadaba marka laga soo tago waxaa jiray qodobo kale oo shirka lasoo hordhigay oo ay ka mid ahaayeen in shirarka gudaha lagu qabto siyaasiyiintu ay isu gudbaan oo ay noqdaan xor waxyaabaha o dhan markaad fiiriso halkan qodob ee ku aadan airsbaceka soomaaliya ama hawada soomaaliya aad wada maamushaan marka laga reebo wixii kale oo dhan maxaa looga gudbi waayo labadaba dhinaaba qodobaday doonayeen qodobadaad sheegayse waxaa watay ergada ka timi soomaaliya labadaa qodob midna somaliland ma anfacayo qodobadii aanu ku bedelan lahayn eanu odhanayno masalan haddaad doonaysaa in wadahadalladu gobolada labada wadanka gudahooda ka dhex dhacaan de horta marka hore inoo kala saara abtirsiimada inaanu anaguna somaliland nahay oo statuskaa leenahay qira idinkuna inaad somaaliya tihiin oo aad naga goodeen qira statuska marka la qiro xitaa kumeelgaarna ha ahaadee ayaana la kala garanayaa oo aanu gudaha ku qaban kari lahayn ama aanu dadka iyaga usoo bandhigi lahayn in gudaha lagu qabto dadka shirka kas ka dhacay istanbul dhaliilaya dhinaciina waxay leeyihiin dowladda soomaaliya waxay ka tanasushay oo shirkaa ay aqbashay in maamulkii airsbaceka lawada maamulo oo magaalada hargeysana laga dhigo xaruntii maamulka sida adiga aadba adigaba aad ii sheegtay laakiin dhinacii kale wafdigiina hal qodob oo ka mid a qodobadii meesha loo tegay kamaadan talasulin baa layihi marka soo ma muuqato inaad weli idinku ku dhegan tihiin qodobo ad adag oo wadahadal kasta oo la galo iyo miro kasta oo ay dhali lahaayeen caqabad ku noqon karaa hawada iyada annagaa deelaha gooni uah waxaad baan inoogu jirtaa inaanu isugu nimaadno oonu wada maamulano de inay maamulaan miet inaanu wada maamulano mooyaane marka waa waxaanu isku afgaranay de inaanu wada maamulana waana dan baa noogu wada jirta marka maxaad ka filaysaa kulamada soo socda ee turkiya ka dhici doona maxaad is leedahay waa kaga duwanaan doonaan kuwan wa wa waxay kaga duwanaan doonaan maan is leeyahay waktigaa la sisiiyey dowladihii iyo baarlamaanadii iyo dadkii baa lala soo tashanaya khibradda halkan laga helay baa dib loola noqonaya qodobada hadda taagin iyo dib loo dhigtay sidii loo xaliilaba rasmigii lagula noqonaya dowladihian erge keliyisidin